toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa xanuunnada dhinaca dhimirka ah iyadoo guud ahaan marka la eego caalamka oo dhan tobankii bishan oktoobar looga dabaaldegayey maalinta caalamiga ah ee dhimirka xanuunnada dhimirka aan idhaahde barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiqaadir ruumi abuukar oo ah kormeeraha adeegyada caafimaadka dhinaca dhimirka ee magaalada birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka ee eneges ee dalkan britain kusoo dhowow barnaamijka marka hore ruumi aadaa umahadsan tahay ridwan dhowaan waxaa la xusay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhimirka meelo badan ayay kulamada ka dhacayeen dalkan britain magaalada birmingham ayaa ka mid ah sidey dadka soomaalidu uga qayb qaadanayeen munaasabadaha noocaas oo kale ah
ridwano waxaa jirto in sanad kasta la xuso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey fahamsan tahay cudurka dhimirka waana tobanka octoobar marka waxaa jirto kulamo ballaaran in lagu qabto magaaladan birmingham kulamadaas oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee jaaliyadda ay ku nool magaalada birmingham waxaana looga hadlayey arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyadoo bulshada lagu wacyigelinayay islamarkaasna la dhegaysanayay wixii cabasho ah oo ay ka qabaan adeegyada la xiriira cudurrada dhimirka marka jaaliyadda soomaaliya si fiican ayay uga soo qayb gashay kulamadaas sidoo kale waxaa jiro urur magaaladan ka dhisan oo lagu magacaabo dairy foundation ururkaas oo ay hogaamiye ka tahay gabar shukri la yidhaahdo ayagana waxay qabteen kulan la xiriira wacyigelinta cudurka dhimirka kulankaas ayaan ka qayb galay waxaana halkaas looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyo fursadaha ka jira adeegyada la xiriira cudurka dhimirka waayahay waxbaan kaa weydiin doonaa arrimaha la xiriira ahamiyadda ay leedahay wacyigelinta marka laga hadlayo bulshada soomaalida laakiin dhibaatooyinka guud ahaan marka la eego xanuunada dhinaca dhimirka waxaa la tilmaamaa in afartii qofba hal qof oo ka mid a uu qabo dalkan britain siyaasadda caafimaadka ee la xidhiidha cudurkan ama cudurrada dhimirka maxay tahay gaar ahaan maxaad isdhihi lahayd oo maaragta aad ku sharaxi lahayd
ridwano waxaa jirto oo xusidii qadarin mudan in dalka ingiriiska uu ka jiro hay-ad lagu magacaabo ay ka jirto hay-ad lagu magacaabo caafimaadka qaranka ama hay-adda caafimaadka qaranka hay-addaas waxay jirsatay toddobaatan sano oo sanadka dambe waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii todobana toddobaatanaad oo ay soo shaqeynaysay hay-addaas hay-addaas waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid a inay dadka ka daryeesho sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurrada dhimirka ama sidii dadka looga daaweyn lahaa cudurrada dhimirka marka dalka ingiriiska waxaa jiro ereyga lagu magacaabo daryeel inuu yahay erey caalami ah oo aad loo isticmaalo oo waxaa arkayda in dhinaca caafimaadka loo isticmaalo in dhinaca deegaanka loo isticmaalo marka taas waxay ku caddaynaydaa in dawladda ahmiyad gaar ay siinaydo caafimaadka ama daryeelka caafimaadka sidoo kale waxaa jira xisbiyada waddanka inay u tartamaan sidii loo horumari lahaa hay-adda caafimaadka qaranka oo ah hay-ad weyn oo jirsatay toddobaatan sano ama jirsanaydo sanadka dambe oo waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii marka mawduucyada ugu waaweyn waxa weeyaan waktiyada doorashada in looga hadlo sidii loo horumarin lahaa hay-addaas caafimaadka qaranka marka dalka ingiriiska waxaa jira in muddo ahba in laga cabaadaya dhinaca cudurrada dhimirka dawladdana waxay samaysaa ama dawladuhu mar kasta waxay sameeyaan sidii loo horumarin lahaa ama loo maalgeli lahaa ama loo wanaaji lahaa mafahamsanta arrimaha la xiriira daryeelka cudurka dhimirka waxyaalaha hadda jira oo magaaladeena aan ka wadno waxaa ka mid a waxa lagu magacaabo dib u kabasho ama recovery recoveryga waxaa la leeyahay ama dib u kabashada waa in la siiyaa dhammaan dadka adeegsada cudurrada dhimirka ama loo fidiyaa siday recovery ama dib u kabasho u heli lahaayeen haddaba recoveryga aan wadno gobolkan west midland ama magaalada birmingham ay magaalo madaxda u tahay waxaa ka mid a dadka kow in loo abuuro rajo oo la tuso ama loo tilmaamo in cudurrada dhimirka laga bogsoon karo taas ayaa kow ah rajadaas in loo abuuro arrinta labaad waxa weeyaan in fursad la siiyo dadka adeegsada cudurrada dhimirka sidii ma fahamsan tahay shaqo loo siin lahaa dadkaas oo aan loo fuquuqi lahayn waxaa ka mid sidii dadkaas waxbarasho loogu fidiin lahaa si ay uga faa'iidaystaan waktigooda waxaa kaloo ka mid a inay sameeyaan shaqooyin mutadawacnimo ah si dadka ay u mashquulaan arrinta labaad taas wean arrinta saddexaad waxa weeyaan oo barnaamijkaas recoveryga saldhig u ah arrin lagu magacaabo isku tashi dadkaas inay ayaga isku tashtaan oo ay noqdaan dad madax bannaan oo howlahooda dabarto howla maalmeedkooda gaar ahaan arrimahaas ayaa ka mid a siyaasadaha la wado siyaasadaha kaleo la wado waxaa ka mid a wax lagu magacaabo time to change ama waktiga isbedelka taasoo si gaar ah foojignaanta loogu beegayo dhalinyarada afrikaanka iyo dhalinyarada mujtamaca caribbian ka soo jeedo maxaa dhacay waxaa la leeyahay dhalinyaradaas waxaa ku badan cudurrada dhimirka waxayna ku badan yihiin isbitaalada marka barnaamijyo ayaa la wadaa dhalinyaradaas lagu caawinayo waayahay arrintan waa dhalinyarada udhexeeya sideed iyo tobanka ilaa labaatan iyo shanta waayahay waxaa arrintan loo wadaa barnaamijyo lagula hadlayo Mm.
lagu wacyigelinayo loogu sheegayo inay ka kaban karaan cudurka dhimirka waa mahadsan tahay en en haddii aan wax kaa weydiiyo arrintan aad aad ka dhawaajisay ee ah in en dhalinyarada sideed iyo tobanka sano ilaa shan iyo labaatanka sano jira ee ka soo jeeda afrika ama afro caribianka ah ay ku badan yihiin en cisbitaalada lagu daweeyo ee xanuunada dhimirka En, maxay tahay sababta haddii baaritaan aad ku samayseen Eh, baaritaano badan ayaa la sameeyey oo caddaynaya dhalinyarada inay cudurrada ku badan yihiin waxyaalaha badan ayaa ka mid a waxyaalaha qaarkood waxaa ka mid a in dhalinyarada si fiican aan loola mucaamiloonin arrimahaas way jiraan oo sidaas awgeed waxaa la leeyahay waxaa la rabaa hadda wadahadal in loo furo booliiska waddankan eh, hay-adaha caafimaadka qaranka iyo dhalinyaradaas si ay isku fahmaan ma fahamsanta arrimahaas ayaa ka mid a Eh, arrimaha kale waxaa weeyaan arrimo la xiriiro eh, dhalinyaradaas oo mararka qaarkood isticmaalo waxyaala aan wanaagsaneyn ayagana waa la sheegayaa ma fahamsan tahay isku soo wada duub dhalinyaradaas waxaa la leeyahay waxay ku badan yihiin isbitaalada marka waxaa loo baahan yahay ayaa la leeyahay in loo sameeyo daryeel wanaagsan oo la mida kuwa loo sameeyo mujtamacyada kale marka barnaamijkan ayaa la keenay time to change oo dhalinyaradaas looga dhegaysanayo hadday cabasho ka qabaan hay-adaha caafimaadka qaranka Mm.
haddii ay cabasho ka qabaan hay-adaha kale oo dawliga ah iyo wixii ay rabaan oo ah ama tababar ama waxbarasho arrimahaas ayaa la wadaa Waa gartay.
Marka annagana Marka laga hadlayo- marka laga waxaan soo dhexgelaynaa mujtamaca hadlayo- afrikaanka ayaan soo dhexgelaynaa Soomaalida marka laga hadlayo- da-da sideed iyo tobanka iyo labaatan iyo shanta waa da-da ugu wanaagsan dhalinyarada marka waxaa wanaagsan in laga faa'iidaysto fursadahaas oo ah fursadaha loo abuuray dhalinyarada oo lagu dhegaysanayo inay ka hadlaan ama dareenkooda ku Waayahay, waa- muujiyaan waa mahadsan tahay.
wixii Waa ma- cabasho ay qabaan waa mahadsan tahay su-aal kale haddii aan adoo raalli ah ah, abdi Cabdi Qaadir.
dhalinyaradaas oo ah sidii ayaga isku caawini lahaayeen siday daawada u qaada lahaayeen arrimahaas oo dhan ayaa ka mid ah waayahay waa mahadsan tahay en dhinaca soomaalida en guud ahaan dalka ma ka warhaysaan en dadka soomaalida ee dhalinyarada ah ee xanuunada dhimirka la soo darsa ama kuwaan dhalinyaradaba ahayn Eh, kulli uun eh, cudurkan qof kasta ayuu ku dhacayaa Eh, male midab gaar ah male da eh, cudurka qof kasta ayuu ku dhici karaa soomaalidana dadkaas ayay ka mid yihiin laakiin warbixinada la sheegaya waxaa ka mid a in dadka ka yimaada deegaanada dagaalada uu ku badan yahay cudurkaas arrimahaas ayaa ka mid a marka soomaalidana waa fahmi kartaa waxay ka yimaadeen beryahan dambe ka imaanayeen deegaanada dagaalada oo dalkooda dagaala ayaa ka socday marka arrintaas waxaa dhici karta saameyn inay ku yeelato maskaxdooda dhinacoo kale eh, dhibaatada la sheegaya waxaa ka mid a waxaa la leeyahay mujtamacadyada oo ajaanibta ah kama hadlaan arrimaha cudurka dhimirka way ka baqdaan ama way isku ceebeeyaan arrintaasna dhibaato ayay ku tahay oo waxaa la leeyahay dadkii ma raadsanayaan mucaawino ama ma raadsanayaan kaalmo maxaa dhacay waxay ka xishoonayaan ayaa la leeyahay inay yidhaahdaan aniga cudurka dhimirka ayaan qabaa Waa gartay.
arrintaas dhibaatooyinka kaloo jira waay dhibaatada kaloo jirta waxaa la leeyahay oo ay dumarka sheegayaan markaan la kulmo waxa weeyaan gaar ahaan waalidiinta waxay leeyihiin haddii aan u tagno oo aan sheegano oo aan takhtarka nidhaahno cudurka dhimirkaan qabnaa waxaan ka baqaynaa in carruurteena nagala qaato oo nala yidhaaho waa waalantihiin marka arrimahaas oo dhan waxay hor istaageen in dadkii waktigii ku habboonaa aysan raadsanin eh, siday ku heli lahaayeen daawo siday ku heli lahaayeen Waaya.
mafahamsantahay waxa la yidhaahdo daryeel annaga marka waxaan ku jirnaa inaan arrimahaas ma fahamsan tahay la dagaalano oo ah dadkii inaan rabno inay ka hadlaan ma fahamsan tahay Waaya, Eh, waaya.
haddii ay cudurkaas qabaan inay daawo raadsadaan Waa gartay.
sidoo kale Laakiin aniga oo aan ka- aan kaa kormeeraha dhex galo- isbitaalada magaalada oo dhan kormeero Mm.
waxaan qabtaa kulamo lagu magacaabo recovery talks recovery talks waxa weeyaan eh, dadka ka fiyoobaada cudurkaas ayaan casuumaa waxay ka hadlaan siday ku heleen dib u kabasho si ay u dhiirigeliyaan dadka kalena inay ayagana raadsadaan dib u kabasho oo ay daawadooda qaataan oo ay isdaryeelaan Waaya.
marka tallaabo fiican waaye barnaamijka cusub ay dowladda waddo oo ah recoveryga ama dib u kabashada iyadoo dadka lagala hadlayo siday uga hadli lahaayeen cudurkaas Waayahay, haddii uu ku waayahay, dhaco, waa mahadsan oo qofka tahay, ku een, kalsoon ugu arrin- sheegi lahaayeen arrintaas hore aad uga hadashay laakiin arrintii wacyigelinta haddaan usoo noqdo en dabcan sidaad tilmaantayba marar badan dadka soomaalida waxaa laga yaabaa wacyigelintii ku filayd ee ku saabsanayd cudurkan ama cudurada dhimirku waxa ay yihiin iyo siyaabaha lagu daweeyo inaanay si fiican ula socon mararka qaar waxaan la soconnaa in ay jiraan dad soomaali oo xanuunadaas markuu ku dhaco dalka maaragtay laga kaxeeyo oo soomaaliya la geeyo waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ay u arkaan in xanuunada dhimirka aysan aqoonin oo cuduro kale ay ku tilmaamaan sida qofkii in shaydaan ama jin ama waxyaaba saas oo kale uu ku jiro marka wacyigelin intee la eg aa loo baahan yahay kula tahay si kalsooni loogu abuuro bulshada soomaalida in cuduradan ay dadkoo dhan ku dhacaan islamarkaana la daweyn karo ama laga hortegi karo ridwano sidaa u sheegtay weeyaan fikirka aan ka qabno cudurada dhimirka uu ka duwan yahay fikirka meeshaan laga qabo taa waxay keenaysaa inaan horumar weyn laga samayn arrimihii wacyigelinta maxaa dhacay dadkii markuu cudurada ku dhaco sidaa u sheegtay dalkii inay u celiyaan ayaa laga yaabaa caruurtoodii ama dadkii ay qaraabada la ahaayeen laakiin waxaan kuu sheegaya ridwan maadaama toban sana aan ka shaqaynaya hay-adaha caafimaadka waddankan waxaan kuu sheegayaa dad badan oo ka bogsooday inay jiraan oo aan ku casuumo kulamada aan qabto oo ay ka hadlaan siday dibkubasho u heleen si ay dadka kale u dhiirigeliyaan marka waxaan qabaa in loo baahan yahay in arrintan laiska kaashado dhammaan hadday noqon lahayd jaaliyadaha iyo hadday noqon lahayd waalidiinta iyo haddii ay noqon lahayd xarumaha waxbarashada sidii wacyigelin ballaaran loogu samayn lahaa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka sidoo kale waxyaalaha dhibaatada ah waxaa ka mid a ceebeynta la ceebeynaya dadka ama la faquuqayo dadka qaba cudurka dhimirka arrintaasna waxaa fiican in la joojiyo oo dadkan loo arko dad caadi ah oo sida cudurada kale oo jirka ku dhaco kale cudurka dhimirka uu la mid yahay hadduu qofka daawo qaatana uu la tacaali karo oo uu ku noolaan karo nolol caadi ah dad badan ayaa jiro shaqaysto daawadooda qaato cudurkaas qabo waayahay arrintaas in dadka wacyi u lahaadaan ayaa la rabaa ugu dambeyn ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maxaa laga kororsan karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo adeegyada caafimaad ee ka jira dalalka galbeedka sida dalkan britain oo kale soomaaliyana dabcan aada la socoto in muddo burbur xoogan uu ku dhacay dad badan oo xanuunada dhimirka qaba ay jiraan maxaa laga baran karaa adeegyada dhinaca caafimaadka waxyaalaha laga kororsan karo waxaa ka mid ah arrimaha daryeelka caafimaadka dhimirka in dalka soomaaliya aada loo kordhiyo la maalgeliyo dowladda wakti ay siiso sidoo kale waxaa ka mid a jaamacado badan ayaa dalka ka jiro waxaa fiican cilmi baaris inay ku sameeyaan cudurada dhimirka ee dalka soomaaliya heerkay gaarsiin yihiin gaarsiisan yihiin dadka dhibaatada ku qaba cuduradaas inay yihiin dhalinyarada ama dadka waayeelka arrimahaas oo dhan waxaa fiican in laga wada shaqeeyo arrinta kale waxaa fiican dadka inay wacyigelin la siiyo oo ah inayna fuquuqin dadka cudurka dhimirka qabo baraarujinta aad ayaa loogu baahan yahay soomaaliya markaan joogno waxyaalaha maqli jirnay lagu heysi jiray waxaa ka mid a laba miira loo mudaa waa lagu maadsanaa marka waxaa moodaa qofka markuu waalan yahay in lagu maadsanayo ama dhagax lagu tuurayo oo la leeyahay waa waalan yahay jinni oo qabaa arrintaas meeshaa ma jirto dadkan xuquuqay leeyihiin anigana shaqadayda waxa weeyaan inaan xuquuqda ilaaliyo dadka cudurka dhimirka qabo waxyaalaha kale aan ku baaqayo waxaa ka mid a in la sameeyo ururo mafahamsan tahay difaaco dadka cudurka dhimirka qabo ee dalka soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay siyaasad ballaaran ale ayaa loo baahan yahay oo ku jihaysan mafahamsan tahay kahortaga iyo daaweynta dadka qaba cudurada dhimirka waayahay aad baa mahadsantaha waktigaa gabagaba nagu ah inaad soo kobtaa jeclaan lahaa sidoo kale dadka waxaa fiican in loo tababaro hataa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka si ay u ogaadaan calaamadaha lagu lagu garto qofka markuu cudurka dhimirka qabo hadda dalka ingiriiska waxyaalahan ka faa'iidaysanayn waxaa ka mid a oo lasoo wadaa oo dowladda ay wadaa in dhammaan dadka degan dalka ingiriiska loo loo tababaro inay ogaadaan waxa lagu magacaabo gargaarka degdeg ah ee cudurada dhimirka la xiriira taasoo keenayso dadka inay yaqaanaan calaamadaha lagu garto iyo meeshii aadayaan hadduu qof ayaga ehelkooda ama saaxiibkooda cudurkaas ku dhaco aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aadaa umahadsan tahay ridwan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdiqaadir ruumi abuukar oo ah kormeeraha dhinaca adeegyada caafimaadka dhimirka ee magaalada birmingham kana tirsan waxda caafimaadka ee enegesta inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo